halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa jimce koob iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jir a idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada ahaan idaacadda galabnimo idinku maqashiinayna waxaa ka mid ah maleeshiyadii ururka ahlu sunna oo ka baxay magaalada dhuusamareeb ee bartamaha soomaaliya balse waxaa duleedka magaalada isku hor fadhiya laba ciidan oo kala taageersan ahlu sunna iyo galmudug shan dumar ah oo soomaali ah oo ku dhintay duqayn xagga cirka ah oo sacuudigu uu ku hayo sanca caasimadda dalka yemen waxaan kale oon idiin haynaa waxaan isku haynaa saddex sano maxay soomaaliya kaga dhamaatay saddex sano madaxweynihii maxaa ku dhameeyey maxaa buuqii sanadka koowaad cunay sanadka labaad maxaa cunay kan maxaa haysta talada koox yar kafaraada madaxtooy ku wareegtay dee arrin la yidhaahdo xisbigaa talada dalka hayay inaanay inaanay jirin baan u malaynayaa taladu qaad beeleed baa baa dalka lagu hayaa sacabkuuriga khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobollada maamulada leh iyo dowladda dhexe marka weyn oo laga laga fiili karaa ma jiro
waa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan sanad gurada saddexaad ee kasoo wareegatay markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galaya xildhibaano iyo bulshada rayidka ah marka horese kusoo dhowaada warka caalamka mas-uuliyiin ku sugan ah dalka burundi ayaa sheegaya in madaxa militariga ah dalkaasi uu ka badbaaday iskuday la doonayay in lagu dilo isagoo ku sugan caasimadda dalkaasi ee bujumbura booliska iyo qof goobjooga ah ayaa sheegaya in niman militari ah oo daalan ay rasaas ku fureen genaraal brahim niyogabo isagoo ay la socdeen kolonyo jimcahan maanta ah generaalka ayaa lagu soo waramayaa inaanay waxba soo gaarin wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa tabisay in toddoba qof ay ku dhinteen isku dhac ah oo ay ku jiraan afar ilaalo ah laba ka mid a kuwii weerarka soo qaaday iyo sarkaal booliska ka tirsan oo dumara niyongabo ayaa la rumaysan yahay in uu gacan ka geystay joojinta iyo fashilinta iskuday afgambi militari oo bishii mey ee lasoo dhaafay la doonayay in xilka lagaga tuuro madaxweynaha xilka haya ee dalkaasi ee biera kurunziza maanta oo jimco ah waxaa ku beegan afar iyo toban sano kadib markii weerarada argagixiso lagu qaaday daarihii dhaadheeraa ee dalka maraykanka ee ku yaalay magaalada new york iyo goobo kale uu ku yaalay washington kulamo lagu xuseeyey dhacdooyinkii maalintaas ayaa la qorsheeyey inay ka qabsoomaan meelo badan oo dalkan maraykanka ah sideedii iyo lix iyo afartan daqiiqo oo subaxnimo ayaa laba diyaaradood ay ku dhaceen sarihii dhaadheeraa ee xarunta ganacsiga ee new york halka diyaarad kalena ay ku dhacday xarunta wasaaradda difaaca maraykanka diyaaradda afraad ayaa ku burburtay goob ku taala gobolka pennsylvania taas oo bartilmaameedkeedu ahaa goobo ku yaala washington qoysaska dadka ku dhintay weerarkaas ayaa xus isugu imanaya new york iyaga oo akhrin doona magacyada dadkii ku dhintay weerarkaas argagixiso madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo ay weheliso xaaskiisa iyo weliba shaqaalaha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa aqalka cad ee dalkan maraykanka kaga qaybgelaya xus loo samaynayo dadkii ku dhintay weeraradii argagixiso xuskaas waxaa ku jirta daqiiqad aamusnaan ah oo loo samaynayo dadkaas ilaa saddex kun oo qof ayaa ku dhintay weeraradii argagixiso ee new york washington iyo diyaaradii burburtay
afar ka mid ah waddamada ku jira midowda yurub ayaa diiday qorshaha midowda yurub ee muhaajiriin gaaraya ilaa iyo boqol iyo lixdan kun ay ku qaybsanayaan dhexdooda wasiirada arrimaha dibadda ee hungari jamhuuriyadda jeka poland iyo slovakiya ayaa jimcahan waddanka baragway kula kulmaya wasiirada arrimaha dibadda ee jarmalka iyo luxemburg labadaasi waddan oo ka mid ah midowda yurub ayay u eg tahay in wadamadaasi yurub ee beriga ku yaala ee dhaqaalahoodu uu hooseeyo ee ay xiriirka leeyihiin inay ka dhaadhiciyaan inay ogolaadaan heshiiska laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jeega ayaa sheegay in wadamadu ay u baahan yihiin inay ilaaliyaan mas-uuliyadda la xiriirta tirada qaxootiga ay qaadanayaan kumanaan qaxooti ah ayaa galay vienna iyaga oo lug kaga imaanaya wadamada wadanka hungari maadaama khadka tareenka ee caasimada austriya uu weli hakad ku jiro
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan waa koob iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada galabnimo haddaan qodobka ugu horreeya soo qabanno magaalada maleeshiyaadka ururka ahlusunna wal-jamaaca ayaa maanta ka baxay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud oo ay gacanta ku hayeen bilihii lasoo dhaafay wararka ayaa sheegaya in laba maleeshiyo oo kala taageersan ururka ahlusunna iyo maamulka galmudug ay isku hor fadhiyaan meel siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada waryaheenna axmed cali sheekh ayaa sida ay iminka xaaladdu tahay waxa uu ka waraystay qof ka mida dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin
walaal xaalad magaalada dhuusamareeb waa xaalad maaragtay iska dareen ujoog ah sida lala socdoba meel labaatan iyo sideed kilomitr u jirta ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo maaragtay ciidamo ishor fadhiya oo laga cabsi qabo maaragtay in dagaalkaasi oo kusoo fido ama uu soo gaaro dhuusamareeb marka magaalada dhuusamareeb hadda xaaladeedu waa xaalad maaragtay dadka dhan waxaa ka muuqata cabsi iyo welwel in dagaalkaas oo kusoo fido sidoo kale maaragtay dadku waa iska degan yahay wax qaxa oo gooniah ma jiraan cabsi guuda dadka maaragtay dareen sidaas ha jira maahan magaalada dhuusamareeb xaaladeedu waa ay degantahay hadda yee yihiin labada ciidan ee isku hor fadhiyaa meesha magaalada dhuusamareeb u jirta siddeed iyo labaatanka kilomitr ciidamada ishor fadhiya waa ciidamo hore uga tirsanaa uga wada tirsanaa jiray ahlusunna waljamaaca maamulkii hore ahlusunna waljamaaca oo hadda kala jabay qaar kamiduhu ay raacsan yihiin maamulkii dhawaan laga dhisay gobolada dhexe oo dhuusamareeb lagu diso wadaadii ahlusunna ay dhisteen iyo qaar taageersan maamulka dowlad goboleedka galmudug ee dhawaan cadaabo lagu disay iyo dadkii deegaanka oo iyaguna maaragtay taageersan oo xoogaad umoodaa inay la socdaan dhankaas maaragtay kuwa dowladda oo galmudug marka ciidamada ishor fadhiya waa ciidamo sidaas ah awalna hore uga wada tirsanaay maamulkii ahlusunna waljamaaca marka aaway ciidamadii kale ee ku sugnaay gudaha magaalada dhuusamareeb
magaalada dhuusamareeb hadda wax maaragtay ciidan ah oo maaragtay gudaheeda aan ku arkayno ama jooga ma jirto xagga furunta ayay inta badan aadeen oo difaacaas ayay ku jiraan raggii hore u joogayna xalay ayay maaragtay magaalada intooda badan wixii dhaawac yaalay ay ka rarteen xagga gurceer ay u rareen sidoo kale xafiisyadii iyagoo ay lahaayeen wixii agagii alaab yaalana ay ka rareen marka magaaladu hadda wax maaragtay ciidan ah ama qoladii hore inta ka baxday qolo kale ay qabsatay ma jirto laakiin magaaladu hadda wax maaragtay ciidan oo jooga ma lahan shacabkiiya hadda jooga magaalada labada ciidan ee isku hor fadhiya bannaanka magaalada ma ciidamo magaalada gudaheeda ku wada jiray oo baxay baa mise waa kuwii gudaha ku jiray iyo kuwo kaloo meelo kale ka yimid ciidamadu awal magaalada dhuusamareeb ay maaragtay ka baxeen waa kuwii magaalada dhuusamareeb hore u joogi jiray oo kooxdan hadda maamulka gobolada dhexe dhisatay markii ay sareer soo gashay ka baxay oo hadda haddana dib raba inay usoo laabtaan meel la yidhaha mareeri guri oo sideed iyo labaatan kilomitr u jirta ayay isku hor fadhiyaan shalay iyo maanta bay isku hor fadhiyaan marka goormee ciidamadu ka baxeen magaalada dhuusamareeb kuwa markii caruuryaas dagaalka oo ka dhacay ciidamadii inta badan dhuusamareeb ku sugnaa waxa ay u gudbeen ama ay gurmad ahaan ugu baxeen cabudwaq cabudwaq dagaalkii ahay markii maaragtay lagu soo kala adkaaday waxay haddana dox kale uga furantay meeshaan hadda ay soo fadhiya mareeri guri oo sideed iyo labaatan kilomitr u jirta ciidamadii marka magaalada dhuusamareeb joogay ama maamulka gobolada dhexe oo lahay waxay isugu tageen meesha la yidhahdo mareergur shalay ilaa iyo habeen hore waxaan maqlaynaa oo kale warar sheegaya in ciidamo ethoobiyan ah ay magaalada gacanta iminka ku hayaan wararkaas maxaad ka og tahay
arrintaasi magaalada ciidamada ethoobiyaanku horena waa ay u joogeen magaalada haddana waa ay joogaan shalay in ay mar soo baxeen ciidamo ethoobiyan ah magaalada contaroolka dhanka maaragtay waqooyi xigana ay yimaadeen oo saacado ay joogeen way jirtaa laakiin wax maaragtay hadda si gooni ah ay ammaanka magaalada ula wareegeen ma jirto magaalada waa joogaan xeryahoodiina ku jiraan marka hadda ma socdaan wax waanwaan ah oo ku saabsan in labadan ciidan ay isku dhacaan in laga hortago haba yaraatee anaku wax maaragtay waan waan ah oo hadda noo muuqda oo maaragtay lagu dhex lagu dhex jiro ma ay jirto kaasi wuxuu ahaa axmed cali sheekh oo khadka telefoon ku waraysanayay mid ka mida dadka ku sugan deegaanka dhuusa mareeb oo magaciisa sababo amni darteed codsaday inaan la shaacinin
galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dalka yemen shan qof oo soomaali ah oo haween ah ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerarada u dambeeyey ee diyaaradaha sacuudiga ay ku hayaan magaalada sanca ee dalka yemen dahabo cali faarax oo madax u ah qaxootiga soomaalida ee ku sugan sanca iyo v o a u xaqiijisay in shantan dumarka ah ee soomaalida ah ay dhinteen arbacadii ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka kula xiriiray oo ay uga warantay arrimaha ay ka dhacaya dalka yeman gaar ahaan magaalada sanca ama weerarada ay diyaaradaha kusoo qaadayaan macnaha ma aha wax caadi ah macnaha afar iyo labaatan saac diyaaradaha hawada ay iskada jiraan shalagay konton iyo kow diyaaradood asoo weerareen magaalada sanca waxay soo weerareen amniga markasiga iyo kulliya shurda iyo jawaasaadka meelo badan oo macnaha dadka shacabka uu badan yahay gabdho shan oo soomaali oo shaqo tagaayay meeshaas way ku geeriyoodeen laba waa la aqoonsaday oo bitaaqadahoodiaa laga helay saddexdii kalena waa la aqoonsan waayo ma garan waan gartay marka hablahaasi waa rasmi oo way dhinteen oo waad xaqiijin kartaa inay dhinteen gabdhahaas waa gabdho soomaaliyeed oo shaqo tagaayay laba waa laga aqoonsaday bitaaqadoodiaa le laakiin saddexdii kaleento lama aqoonsanin oo yacni si macnaha aan caadi ahayn dib u gaaray marka lamada aqoonsan karinba balse kuwa kaleento oo la socday aa la dareemay in ay yihiin macnaha gabdho soomaali marka goobta ay ku dhinteen waa halkee yacni amina markasiga waxay u socdeen xadda way sii shaqo tagayeen gaarigii ay saarnaayeen maca iyagii yacni way ku dhinteen markii meeshii aan tagnayna labadaas bitaaqadood oo gabdhahaas aan ka helnay balse macnaha waxaan dareennay gabdho kaleento oo soomaali ah inay gaariga saarnaayeen oo aan aragnay macnaha meydkooda waan gartay dad kale oo maalmahan wax ku noqday oo soomaali ah ma dhaawaca ma dhimasho ah wala dhaawaca waa hal iyo laba ma aha dhaawaca yacni waa si aan caadi ahayn haddii ay noqon lahayd waxay tuurtuurayaan oo dib usoo laabto iyo hadday noqon lahayd yacni dad dariiqa maraayo meesha la duqeynaayo dariiqa maraayo yacni dhaawaca ma aha hal iyo laba ma aha yani aada u fara badan yahay adigu maxaad tirisay ama adiga maxaa kusoo gaadhay maadaamaad tahay dee guddoomiyihii qaxootiga soomaalida ee ku sugan sanca wallahi dhaawaca dadkoo soo gaara maalin ilaahay keeno markauba dagaal dhaco mase ay diyaaradahaas ay yimaadaan laba saddex laba saddex afar yani oo dhaawaca oo macnaha firi oo soo galay qaar soo gubtay qaar macnaha ayaga dhan wada gubtay waa noola keena yani maku sheegi karo makudhihi kara xataa shan iyo toban way ka badan yihiin makudhihi karo yani intaasay cadadooda dhan tahay laakiin mar kasta waxaan kuu sheegi karaa in ay soo gaaraan dhaawac daraad ugu dambeysay laba wiil oo soomaali oo maqaayad iska fadhistay ay kusoo dhaceen yani waxay tuuraayeen oo soo noqday aa ku dhacay ay ku dhaawacmeen ilaa hadda isbitaalka jiifaan lagama bixin qaarkood firrikii oo waxaa la dhahay qofkan aada u dhiig baxay lagama bixin kara hadda firrika ilaa intuu kaga baanto waxooga qofkan soo dhiig celinaya maxay lagama bixin kara maxaad ugu baaqi lahayd bal dadka ku dhegeysanaya maxaad fariin gaadhsiin lahayd haddaad tidhaahdid fariin gudbi wallahi waxaan ugu baaqi lahayd dadka dhegeysanaayo gaar ahaan dowladda soomaaliya way ujeedaa yani dhibaatooyinka dadka qaxootiga ah oo dhowrka sano joogay yemen soo gaaraayo waxaan ka codsanahay in sida ugu dhaqsiyaha badan aanay dooman usoo diraan ama siday maalintooda ilasoo xiriireen iomta iyo safaaradda ilasoo xiriireen diyaaradihii oo kaleeto ay ku qaadaan inkastay diyaarado qaadi karin balse ay dooman iyo maraakiib waaweyn ay usoo diraan dadkaanito meeshaan laga daadgureeyo sababtoo dawlad kasta way daadgureysatay dadkeed way ka baxsatay dawlad kasta oo ajnabi ahayd oo deganeed yemen ama qaxooti ku ahayd dadkeeda way ka baxsatay soomaaliya ku nool meeshaan wax kaleento oo joogo ama ku dhibaataysan ma jirto dadka soomaaliyeed dadka tujaarta ah dawladda soomaaliyeed waxaa uga baaqaya inay dadkaasi si degdeg ugu soo gaaraan ay macnaha gargaar bini aadamnimo ufidiyan
dahabo cabdi faarax ay ahayd oo madax u ah qaxootiga soomaalida ay ku sugan sanca dalka yemen waxa ay warramaysay ismaaciil xuseen farjar halkaad nagala socotaana waa v o a washington
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysa
saddex sano ayaa kasoo wareegata markii ay baarlamaanka soomaaliya doorteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii sebteembar tobankeedii sanadkii labadii kun iyo labiyo tobanka ayayna ahayd isagoo boqol iyo sagaashan cod kaga guulaystay shariif sheekh axmed oo isagu helay toddobaatan iyo sagaal cod madaxweyne xasan ballamadiisii waxaa ugu waaweynaa ee wakhtigaasi uu sameeyey inuu wax ka qaban doono dhinacyada ammaanka cadaaladda dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa isagoo wax yar kadibna sheegay in dowladdiisa aanay soo mari doonin khilaafyadii horey u ragaadiyey dowladihii isaga ka horreeya oo uu sheegay in wakhti badan uu kaga dhumay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa kale oo ballamada madaxweyneha ee xilligaasi ka mid ahaa in dowladdiisa ay dalka ku hogaamin doonto sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ballamadaasi ayaa qaar badan oo ka mid a aanay suuro gelin sida dadka qaarkiis ay sheegaan waxaana ka mid ahaa khilaafka dowladda dhexdeeda ah la dagaalanka musuq maasuqa iyo cadaaladda sidoo kale ammaanka ayaa la sheegaa in dowladda hadda jirtaahi ay wax badan ka qabatay marka la fiiriyo sidii ay horey u ahayd madaxweyne xasan hadda waxa uu marayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad iyadoo qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalkana ay madaxweynaha ka keeneen mooshin ka dhana oo ay doonayaan inuu xilka uga dego musuqa ayaa dad badana ay sheegaan inuu aada uga xoog badan yahay soomaaliya qiimeynta ay sameeyaan hay-adaha eega dowlad wanaagga iyo musuq maasuqa ayaa soomaaliya waxa ay ka gashay halka ugu hooseysa inkastoo ay dowladdu wax badan qabatay haddana dadka qaarkii waxay sheegaan in wax badanna ay dhiman yihiin haddaba maxaa dowladdan uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay maxaase laga filayaa sanadka u haray waa xubinta aanu ku eegeyna barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka horeyna wasiir uga soo noqday dowladihii hore cabduqaadir xaaji maxamuud dhaqne oo xildhibaan iyo wasiir horeba soo noqday waa in salaamay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a su-aasha ugu horeysa waxay tahay saddex sano kadib markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa qabsoomay maxaase qabsoomi waaye aan ku hormaro cabdulaahi shirwac
waa mahadsan tahay falastiin faarax iyo cabdulqaadirna waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa qabsoomay baan u malaynayaa saddex arrimood way muuqdaan midda koowaad waxa weeyaan dowladdiisa meel gaarka ahayd dowlad caalamku aqoonsan yahay ayaa ayaa bedeshay arrintaasi waxa weeyaan arrin oo qabsoontay maaragtaa arrinta labaad oo iyadana muuqata waxa weeyaan wadanka qaybo badan ayaa maamulo laga sameeyey walow maamuladaasi ay ku ay ka taagan yihiin haddana waxa weeyaan maamul la-aantii marka dhinacaas laga fiiriyo horumar waaye dhinaca kale oo saddexaad oo aan isleeyahay isagana xoogaha horumarha laga sameeyey waxa weeyaan waa xagga amniga isagana waxa weeyaan xoogaha waxa laga sameeyey horumara marka saddexdaas arrimood aada ayay u muuqdaa waxyaabaha laga gaabiyey haddaan mid iyo laba ka tilmaamo waxa weeyaan waxaa la sugayey in muxuu ahay dadka soomaaliyeed ay talada wax weyn ku yeeshaan waxaad moodaa in taladii ay kusoo uruurtay dad yar oo markaasi sababtii doontaada ha kalligto dadkii talada lahaa ee shacabka ahaa iyo dadkii qaybaheedii kala duwanaana ay dibad joog ay ka noqdeen taasi waa waa mid waaye arrinta kale oo iyadana laga gaabiyey waxay ahayd dhinaca dhaqaalaha isagana waxa weeyaan meeshii sloganka madaxweynuhu uu ahaa waxaan ku dadaaleynaa in qoys walba habeenkii markuu isu yimaado uu helo waxa uu cuno arrintaasi waxa weeyaan weli way dhiman tahay meelaha qaarkoodna waxaad moodaa in muxuu aha mataqaana intii aada uga sii hooseydo arrinta kale oo aada iyo aada u muuqata oo aan hadda la inkiri karin oo laga gaabiyey slogankii doorashada ee madaxweynaha ku jirtana waxay ahayd in musuq maasuqa la geeyo ceder la geeyo ama aan loo dulqaadan musuq maasuqina hadda waxaad moodaa inuu xilka marayo isaga oo maaragta sii laba lexaadsaday marka inahaas ayaan dhihi lahaa waa mahadsantahay waxaan siinayaa xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir waad mahadsantahay falastiin saaxiibadii cabdullaahi maxamed sharwac iyo ogaas dhaqane iyo dhammaan dhegeystayaashana aada iyo aad baan u mahadsantiin waan idin salaamaya dee marka la eego burbur dal ku dhacay iyo weliba xilliga maqnaanshaha dowladnimo ee soomaaliya qabsaday oo anigu sidaan u arkaa aan adduunyada cid lamida soo marin saddex sano waa muddo aada u kooban haddana sidaa ay tahay waxbaa la qabtay wax badanna way dhiman yihiin waxyaabaha la qabtay qaar kamid a waxaa tilmaamaheeda bixiyey saaxiibkay shirwac waxyaabaha kale aniga aan xusuusto waxaa kamid a marka koobaad waxaa lagu guulaystay ilaa iyo hadda un inay jiraan hay-ado dowladeed oo dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin shaqaalihii rayidka ahaa baa jiro waxaa la xoojiyey ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo aan horey muuqaal wanaagsan aan ulahayn laakiin maanta joogo qo goobo kala duwan oo dalka uu kamid yahay marar badanna magaciisa maanta laga soo horumariyo magaca ciidamada amisom marka marka la sheegayo wasaaradihii baa dib u howlgalay xarumihii dawladda ayaa meelo badan oo kamid magaalada muqdisho keliya ma aha xataa gobolada dalka ay ay ka howlgalaan maamulkii ayaa dadka loo dhaweeyey oo maanta dee deegaanadii kala duwanaa ee dalka soomaaliyeed waxa uuna ay leeyihiin hab maamulka uu kusoo gaaro ma wanaagsan yahay maamulkaas sidii ugu quruxda badnaama yahay meeshii la rabay ma ma ma gaaray waa su-aalo badan oo oo oo imaan karo oo qaarkood hadda aanay aanay aan la inkiri karin meeshii la rabay aysan aysan gaarin laakiin maanta dadka soomaaliyeed waxa ay joogaan meel ay oran karaan muuqaalkii dowladnimadii isliinkiisii uu soo uu soo dhawaaday haddaan de usoo laabto de waxyaabaha aanan aanan aanan qabsoomin waa sidaan tilmaamay saddex sano wax kasta oo dalkan ugu baahnaa dal wax kasta ay ka burbureen kuma kuma qabsoomi karin arrimaha dhaqaalaha ee tilmaanta laga bixiyey waddankan ma helin gargaar caalami ah oo oo weyn oo wax ku ool ah mana helin garab qabasho iyo garab istaag dhab ah waa mahadsantahay haye dhaqan isla su-aasha bismillahi raxmaan raxiim falastiin waad mahadsan tahay saaxiibaday xildhibaan faarax cabdiqaadir iyo shirwac waan salaamaya dhegeystayaasha waan dhegeysanayay waxaa ka hadlayeen iyo waxyaalahan qabsoomin waxa qabsoomay waxaase anigu aan aan dareynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud niyad wanaagsan oo shacbiyad ah buu helay iyo aqoonsi oo kusoo aaday waqti wanaagsan oo kumeergaal laga baxay marka xildhibaan faarax arrimaha wuxuu sheegayo waa waktiga iyo isbedelka iyo roadmapku keenay waxa aan u dareynaya waxa weeye mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta wuxuu marayaa saddex ra-iisul wasaare iyo saddex sano iyo mooshin ka yaala baarlamanka soomaaliyeed oo ay leeyihiin waan la xisaabtamaynaa oo waan cod baan u qaadaynaa iyo goboladii jubbaland ama puntland iyo iyo somaliland wadahadalkoodii hakabay siyaasadii arrimaha gudaha iyo wada shaqayntii gobolada iyo maamuladii hadda la sameeyey galmudug u dambeeyey iyo kii kale baydhaboba iyo hadda dagaalada ka socda cabdula iyo qaylada taagan in shacabkii soomaaliyeed taageeradii ulahaayeen maalintii la dooranayay inuusan haynin goboladii iyo federaalkii iyo caasimadda muqdishona aan wada shaqaynaynin aqoonsigii dibadda iyo inta adduun ee uu safaaras ka furatay inta meel la maray dhaqaale la-aan iyo aqoonsigii uu hoos u socdo marka wax kalena ku ku elaani maayo waxaan dareenayaa sida wararkii shirac uu sheegay in koox ina isku weeraartay oo arrintii rabitaankii shacabka iyo adduunkiiba ay koox gacanta u gashay oo dagaal iyo khilaaf iyo dhibaato laga bixi waayey waana ka warqabaa xildhibaan faarax waxaan rabaa inaan siiyo cabdulaahi shirwac hadda waxaa haray hal sano saddex sanona waa lasoo dhaafay halkaas sano howlo badanaa laga rabaa madaxweynaha iyo dowladda hadda jirtaahi in ay qabato ma qaban kartaa howlaha horyaala muddada halka sano ah ee u haray walahi su-aashaasi waxawey waa su-aal muhiim ah aniga waxay ila tahay qaabka hadda howsha lagu bilaabay marka aada fiirido oo ah yani maamul goboleedyadii iyo hayadaha dowladda federaalka ah inay weli talada isu koobayaan iyaga oo weliba muxuu ahaa mataqaanaa qoladan beesha caalamka aada ugu nugul marka aada fiirido waxa weeyaan wax qarba qarba ah oo dadka soomaaliyeed taageero badan aan ka helin inay kasoo baxdo ayaa laga yaaba laakiin haddii muxuu aha mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamanka oo wada jiraahay ay arrinta cabaaraan dadka soomaaliyeedna talada wax ka siiyaan oo aysan iyagu keligeed ku koobin waxa weeyaan waxaa la gaari karaa waxaan dhihi lahaa marka aada hadda fiirido khilaafka siyaasadeed ka taagan baarlamanka iyo iyo iyo madaxtooyada marka waxaad fiirido khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolada maamulada leh iyo dowladda dhexe marka aad fiirido wax weyn oo laga laga fiiri karaa ma jirto laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay toosiyo oo tawfiiqda waafajiyo waa mahadsantaa waxaan siinayaa xildhibaan faarax waa mahadsantahay falastiin waan ka jawaabi doonaa waxaan doonayaa inaan ku laabto tilmaamaha uu bixiyey ogaasi dhaqane oo runtii de de nin waxga- qof waxgarada oo soomaaliyeed ah ee anigu ma qabo xaaladda soomaaliya mugdiga la sheegayay inay inay tahay haddii ay khilaafaad jiraan ama khilaafaad siyaasadeed ha noqdeeno ama khilaafaad beela dhexmaray ha noqdeeno ee marnaba ma aha wax ee mugdigaas inta la xoojiyo ee lagu lagu tirtiri karayo iftiinka maanta dadka soomaaliyeed ee haystaan ee ah in dhankii dowladnimada ay u baxeen khilaafaadka hadda meelaha tilmaamay ka jira inta badan waa khilaafaad ku dhisan in nidaamyadii iyo sharciyadii iyo wixii lagu kala dambeyn lahaa iyo xataa mararka qaar eh, rules of the game yani xeerarkii ciyaarta siyaasadeed ee dalkeena uu ahaan lahaa oo ay lumiyeen dagaaladii sokeeye oo ay lumiyeen xukunkii military oo ay lumiyeen duruufihii aan soo marnay maadaama ay xeerarka naga maqan yihiin burburka ugu dhacay qeyb weyn waxaa kamid ah burburka siyaasadeed ee dalka ee ee dalka ku dhacay burburka see dalka ku dhacay dalku ma yeelan axzaab siyaasadeed ee ma yeelan xanaan siyaasadeed oo dadku ay isku wada ogyihiin oo lawada oo lawada garanayo marka aada ay isaga sahlan tahay tuhmada iyo farsiiqida iyo noocan oo kaleeto laakiin ee waxaan aniga shaki iiga jirin ee dhammaanteena ee aan aan aan u wada jeednay in maanta dee talada soomaaliyeed aa waxay ku dhisan tahay ee habbeeleed dadku ay ku heshiyeen habbeeleedkaas dadka soomaaliyeed ay ka muuqdeen weliba mararka qaar in lagu talax tegay oo waxgarad iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo aada u dareemayay in talada heerkaas aanan la gaarsiinin ee ee lasoo kooda inay ka wanaagsanaan lahayd oo aqoonta iyo kartida iyo ay shaqayso laakiin ee, u dheganuglaan loo dheganuglaanayo duruufaha dadkeena ay ku jiraan inay keentay in wax badan ay baahaan ee, haddii aan usoo laabto ee, waxa inoo haray waxa inoo haray dee aad bay u badan yihiin waxa inoo haray wadanka in dhammaantiisa uu nabad noqdo oo nabadda gaaro ee, nabaduna dee ma aha intiiba ay jirta cid ee nabadgelyo daro dareemaysa intii doonta hala ekaatee nabadda weli lama gaarin laakiin maanta ee, deegaano badan ayaa nabad ahaa waxaan aada u rajaynayaa inta yar ee waktiga ka dhiman inay suuragal noqoto in la waayo meel aanay dowladda soomaaliyeed tala ku lahayn in dalka laga waayo waa mahadsantaa haye dhaqan isla su-aasha aada u mahadsan tahay walaal intaan jawaabta gelin waxaa halka sana laaban saaxiibadaan la wadaagayaa iyo arrintan hadda masalan xildhibaan faarax oo aada u sharxay wuu ku mahadsan yahay horta arrin waxaa dhibaato ah soomaalida waxay tiraahdaa waxaad qabsato wuu ku qarsadaa falastiini mashaakilka underestimation laguma sameeyo oo lama yaraysto waa waxaa saddexda sano halkaa ayna waqtiga naga qaaday maalintii u horeysay sanadkii koowaad ee aada garanaysa iyo sanadka labaad aan soo marray iyo kan saddexaadba sida hadda uu khudbaynayo xildhibaan eh, faarax wareysi maamulka bixinayna waan dhegeysanay telefishinke unbaa wax walba lalahaa wax walba waa okay markadan hadda boqol iyo labaatan kilomitr bay jirtaa amison baa joogta dagaal ehli aho yaa ka socda oo dadka soomaaliyeeda dowladii baa u jirta halkan madaxweynihii baa afgooya maanta u raacaya helicopter oo ku tegay afgooya helicopter soddon kilomitr ayaa cabdulwaaq baxaarta ka dhacaya marka horta arrintan ah waxa aada qabsatay ugu qabsadaa soomaali baan nahay walaal faaraxo mudana waa inaan dadkana dhegeysanaya runta u sheegno jidka lagu socda ee lagu taagan yahay ma aha arrinta xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ma aha ee madaxweyne xildhibaan faarax ma aha wadada falastiina lagu taagan yahay ee khiyaaliga ee shalay lahaa twenty sixteen one man wanta dalagelaya oo haddana hadda halka hal sana leeyahay hal sanaan labana wax walbaa dhamaanaya waa in dadka soomaalida wadadan ku taagan nahay wadadii maba ahaba waa in so dal aan nabadaysnayn dal aan xoraysnayn dal aan midas- midaysnayn dad aan maxaan ku idhahdaa aan dib u heshiisiin lahayn dad aan isku niyad ahayn dad aan wanaagsanayn wax hadda aan la yaabana waxaa weeye ra-iisul wasaaraa jooga waxaa jooga maxaan ku idhahdaa eh, golo wasiir oo lixdana howlbaa loo idmay shaqaa u taala baarlamankii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaare aadi maayaan la xisaabtami maayaan madaxweyne aadayaanu ku mashquulsan yihiin ra-iisul wasaare iyo xukuumad adag baa falastiina loo baahan yahay oo badbaado qaran ah oo xaalad degdega waddanka soo gelisa oo kooban oo shaqo maanteeda jadala leh oo madaxweynuhu ku ekaado dastuurkiisa madaxweynaha waxaan filayaa inkastoo markii hore helicopter uu ku tegay inuu markii dambe dhulka soo maray dhaqane sida wararka ugu dambeeyay ay nagu soo gaareen Een, waa usoo noqon doonaa taas waxaan rabaa inaan siiyo cabdulaahi shirwac in dib u dhacyo badan jiraan intiina dooda ku jirtaba waa qirteen sababihii la rababa ha keenaane Een, maxay ahaayeen marka sababaha ugu waaweyn ee keenay in saddexdaas sano howlihii looga fadhiyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay in ay gaarto caqabaduhu maxay ahaayeen waxaan u malaynayaa caqabada koowaad oo aan dowladdan hadda jirta aan ku koobnayn dowladihii la dhisayey kumeel gaarka ahay ilaa shan iyo tobankii sana nasoo dhaafay mar walbaba waxay ahayd siyaasadda ayaa waxaa isu koobiyey dad yar oo kooban dadkaa yar oo kooban markay isu koobaanna waxaa dhacayay laba arrimood oo halisa oo mar walbaba maaragtay horay socodka dowladnimada soomaaliyeed caqabad ku ah midda koowaad waxa waaye dowladdii waxa iyo dadka ayaa kala go-aya markay kala go-aanna markaas waxaa meeshaas gelaya dad laga yaabo muxuu ahay caalamka ayaa soo gelaya dowladdii soomaaliyeed hogaankeedina waxay u nuglaanayaan in ay waxyaabaha caalamka iyo gobolka iyo ay ay rabaan inay inay aada ugu dhega nuglaadaan marka taasina haddana way sii fogeyneysaa amnigii baa sii xumaanaya dhaqaalihii baa xumaanaya dadkii iyo waxaa kala fogaanaya dowladdii ayaa kala fogaanaya dowladina waxay dowlad ku tahay waxa weeyaan inay shuruucna samayso muxuu ah mataqaanaa dadkeedana adeeg ay gaarsiiyo arrinta kale oo faaraha uu ka dhawaajiyey oo horumar uu ka jiro laakiin aan filayo inaysan ku fillaan karin waxa waaye maanta la rabo in dastuurka lagu dib loogu eego muxuu ah mataqaanaa dastuur soomaaliyeed uu noqdo dastuurkaasi weli kuma qeexno muwaadinka soomaaliyeed kuma qeexno waa waa laga baqayaa marka dastuurkan in la hagaajiyo wuxuu u baahan yahay siyaasadda hadda jirta mid ka dhiiran ayay u baahan yahay oo dhihi karta dadka soomaaliyeed dastuur noocan ayay ayay u baahan yahay suunka jira hadda gobolada iyo muxuu ah dadka qaar ay fakinayaanna waxa waaye yacni waa isu suran yahay isaga dhan muxuu ah mataqaana markaan ka horna waa la rabay in muxuu ahaa arrintaasi lagu dhiirado oo dastuurka la hagaajiyo hadda doorashada imaanaydaa waxay noqonaydaa in charter camal loo sameeyo electoral system a loo sameynaya ha laleeyahay ku meel gaar ah taa micnaheedu waxa weeyaan dastuurkii ma lagama shaqeyn lagamana shaqeyn karo marka waxa weeyaan waxaan samaysanaynaa wax ku meel gaara annaga waa mahadsanta waa usoo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaan faarax caqabado waa ay jireen waana kuwa keenay in hadda saddex sanoo dowladdaanu jirtay ra-iisul wasaarihii saddexaad ay marayso in waxyaabo badanoo la rabay in la qabto weli aanay suuroobin wax badanna ay suuro galeen wax badanna aanay suuro gelin caqabadahaasi keenay dib u dhacyada maxaa ugu waaweynaa
horta dee hadiiba hadda saddex ra-isul wasaarada jooga waxaan ka xumahay in saaxiibka ogaadka uu rabo in mid afraadda keeno oo oo sida aan warkiisa u fahmiyay haddaanu haddaanu khaldanayn uu leeyahay xukuumadintan ka karti badan baan rabaa in la keeno marka taasaaba hadda kasii daran in ay saddex lasoo maray waxa weeye dalkeena burburka ku dhacay waxa uu keenay in dawladnimada shaki badan laga qabo dawladdana waa lala dagaalamay dawladdana dadkii la dagaalantay marka dawladnimada in lasoo celiyo shakigaas weli meeshii aad buu aad buu u jiraa warwar badan bay dadku qabaan oo ku saabsan in haddii wuxuu ama dadka qaar ay qabaan in haddii wuxuu si ay noqdaan aanay doonaynin ay dhici karayso in mashaakil kale uu uu ka dhasho taana waa mida keenta marka maradan isdiidka iyo isriixa laakiin dadka kama shakisana in ay ahamiyad leedahay ama ay lagama maarmaanta in dowladnimo soomaaliyeed la helo marka dee dhaxalka aynu ka dhaxalay dowlad xumadii dhaxalka aynu ka dhaxalay dagaaladii sokeeye waa wax la socda caqabad weynna ku ah mar kasta oo la doonayay in dowladnimada dhankeeda loo dhaqaaqo oo la fuliyo
marka hadda waxaa tiri caqabadihii jiray ee keenay in waxyaabo badan aanay muddadaas suuro gelin waxay ahaayeen caqabado guud oo ka dhashay kalsooni darrada dadku ay qabaan oo aanay dowladba ku qabin dowladnimada ma ma keliya ama hadda jira ama madaxweynaha ama saas oo kaleeta xataa waxyaabahana waxa ay ka dhacaan maamulada iyo maamul goboleedyada iyo meelaha ay joogaan weli cabsida noocaasa waa wax laga dhaxlay dagaaladii sokeeye waa wax laga dhaxlay dowladnimo xumadii ina soo martay midda koowaad marka tuhumka iyo shakiga iyo waxyaabaha noocaasa waa wax jira
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiqaadir dhaqane haye
faras waa mahadsan tahay walaalahay saaxiibaday waan ku waafaqsanahay waxyaalaha ay u qabsoomi waayeen waxa taagan caqabadahooda oo ay saddexa ugu muhiimsan tahay dastuurkeena soomaaliyeed oo qabyo ah oo isku wareersan xaaladda guud ee dagaalka sokeeye lasoo maray iyo burburkii iyo beesha caalamka iyo dhaqankeeda hase ahaatee mudane faarax soo raalligaha walaalkay xildhibaan faarax iyo madaxweyne xasan sheekh hadda aan maanta ka hadlayno saddex sano gurida kasoo wareegtay barnaamijkan way ogaayeen xisbi d d d lahaday isku soo sharaxeen ummadda soomaaliyeed ee baarlamanka soomaaliya boqol kiiba boqol iyo todobaatan iyo sagaal cod baa la siiyey baarlamanka soomaaliya boqol kiiba todobaatan iyo todob toddoba u codeeyey barnaamij lix qodob la yidhaahdo oo six pillars la yidhaahdo la yimid shacbiyad iyo wuxuu helay taageero beesha caalamkii adduunkana baa aqoonsatay shirkii london waxa ay ahayd keligii oo dowladda soomaaliya matalaya oo kumegaal ka baxday xataa somaliland xataa goboladii baa layidhi isagaan aqoonsanayo david cameron ra-isul wasaaraha ingiriiska isla maamuleen shacabkii soomaaliyeed raadi baa layidhi oo dadkii midee oo dowlad midnimo qaran samee oo maxaan ku rahdaa kooxaysigan iyo hogaamintan isbedel samee oo adka oo hogaamin samee arrinta marka aan ku noqonayo waxa weye saddex sano gurigan ku jira madaxweynaha si sanadka soo socda loogu qaadaysto waxaan anigu aan diidanahay in eedda la saaro wadciga iyo maxaan ku rahdaa waxaa layidhi doqon ilahay taqaano ubada laga diiyo waxay dhi ilaah baa jebiyey marka wadcigayaan ku noqonayna mudane faarax ha yidhahdo waan fashilanay ha yidhahdo caqabadahaasaa na qaaday ha yidhahdo dhibaatadaasaa dhacday waxa waa inay muujiyaan hogaamin xumaa saartay falastiinay in shacabkii soomaaliya iyo beesha caalamka la waayo caqabada kale aan lagu noqonayn waa mahadsantahay n waxaan rabaa shirwac inaan siiyo waxaa hadaaya kusoo celisay shirwac n dhowr jeerna aa sheegtay ilaa marka uu bilowday arrinta ku saabsan in wada tashi la-aani uu jiro madaxweynaha hadda joogahay waxa uu ka yimid ururada bulshada faarax waa uu ka mid ahaa waana xasuusatiin dhammaantiin muqdisho markii la wada joogay in dad isku xiran oo tiima oo isyaqaana oo isku si u arka oo dowladaha wadanka soo maraya wada tusaaleyn jira ahaydeen maxaa diida hadda in la wada tashado oo haddii wax qaldan yihiin dowladdii la toosiyay ilaan wax walba dowladdana ma qaban kartay adinkuna aad doorkii ururada bulshada rayidka qaadataan dowladdana aqoontoodii hore iyo inay idinka mid ahayd ay ka faa'iidaysato taa maxay u dhici weysay shirwac
horta waxa weeyaan waxaan rabaa inaan u yar dagaalo noqdo faarax muxuu ahay arrinta ah muxuu ahay dowladda soomaaliyeed burburtay waa la ogyahay weliba waxay u burburtay macnawiyan iyo muuqaal ahaan labadaba way u burburtay dowladdii soomaaliyeed haddii la rabo in lasoo celiyo su-aal muhiim aha meesha jir iyaa soo celinaya ma dadka dibadda caalamka ayaa ah muxuu ah maanta koowaad mise waxaa yeelanaya dadka soomaaliyeed ani waxay ila tahay su-aashaas ayaa waxay muujinaydaa haddii dadka soomaaliyeed hormuudka laga dhigi lahaa dhaqaalahooda iyo taladooda iyo xoogooda lagu salayna lahaa siyaasadda waxaan qabaa kalsooni darradu way yaraan lahayd mid yar bay noqon lahayd way ka jiri lahayd dabcan laakiin waxa weeyaan siday hadda caqabada u tahay oo xildhibaan saarax u tilmaamayo way ka wanaagsanaan lahayd marka aan usoo noqdo su-aashaad i weydiiday de su-aashu waxa waaye waxaa isku qaldan ilaa hadda jagada iyo iyo mas-uuliyadda ayaa isku qaldan haddaan usoo noqdo wada shaqaynta wada shaqayntu waxa waaye anagu muxuuaha saaxiibadan waan ixtiraamaynay talada waan uga dambaynay waxaan lahayn iyadaa soo noqonaya way imaan way iman doonaan waxay dhihi doonaan muxuu aha mataqaanaa war maxaa qaldan maxaa lagu yeelaa taasna way xoogaa inay soo noqon waayeen bay u badan tahay gabar badanoo la isugu yimid oo wadatashi ahaa way jiraan laakiin swararkii wuxuu kasoo baxay midna lama hirgelinin waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiya xildhibaan faarax xildhibaan faarax eedda ah in taladii iyo wax wada qaybsiga aadan dadka wax ka siinin waa soo noqnoqonaysaa mana aha shirwac oo keliya dad badanna waa ay qabaan maxaa diiday in aqoontiinnii hore ee bulshada rayidka iyo dadka aad ka mid ahaydeen oo aad ka timaadeen aad dib talada ula wadaagtaan horta de waxaan umalaynayaa su-aalaha qaar inay munaasabku aan lahaayeen cidda mas-uulka ka ah golaha sharci dejinta ama golaha fulinta ama ama saas oo kaleento inay munaasabku ahaayeen laakiin maadaama aan xogoogaa lahay ee waxba waxaan jeclahay saaxiibada dadka soomaaliyeed inaan usheegay marka koobaad talada dadka soomaaliyeed inay weli ka dhaxayso iyada dhexdoodana ay taalo dadka maanta ku jira golaha fulinta oo tiradooda lagu sheegay cadad tira badan inay yihiin kuwa jooga maamulada gobolada oo qaarkood lasoo doortay kuwa goboladaas naftooda kasii a baarlamaanadooda iyo ku jira kulli inay bulsho rayad ay yihiin tiradooda ugu badan marka koobaad oo aanay ahayn ama dad hadda meelo hubaysan ka yihiin ama fikir kale oo gaara oo meel gaara ka yimid aysan ahayn dadka soomaaliyeed ay yihiin marka horta waxaa talada hayo waa dad soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo rayad ah qaar badan oo bulshada rayidka kamid ahaana waxa ay ku jiraan golaha sharcidejinta waxa ay ku jiraan golaha fulinta ayay ku jiraan marka horta anigu ma aaminsanin maqnaasho bulshada rayidka ama qeybaha kala duwan ee bulshada ay taladii soomaaliyeed ka maqan yihiin ma jirto dadka maanta talada soomaaliyeed hayo meel kastay kaga jiraan heer gobol iyo heer federaal heer baarlamaan iyo heer golo wasiiro waa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeysa bulshada reerka ayay ayay ayay ka tirsan yihiin intaa waxaa dheer dee mar kasta un wada tashiyo joogta a jirto shirar baa la qabtaa ee waa la wada hadlaa waa laga yaabaa taladeen inaanay marar badan ee ee isku fillayn waa laga yaabaa talada inaanan isla helin waa laga yaabaa dadka oo dhan oo wada joogaba taladii munaasabka ahayd inaanay helin ee duruufaha aan sheegiyo oo aan tilmaamayo ee waan ku raacsanayaa cabdullaahi shirwac ma jirto qadiyad soomaaliyeed oo dadka samay aan lagu oolin dadka soomaaliyeed baa asal u ah oo ay markaas xildhibaan su-aalan ku weydiinaya
dusha laga garaaco oo oo oo ay dareemaan inaanay waxba qabsan waxbay qabsadeen meel bay soo gaareen meesha ay soo gaareenna waa meel tabartoodii awooddeeda intii la ekayda gaabis meel kastuu ka jiraa heerka bulshada reedka ayuu ka jiraa heerka culamaa udiinku ka jira heerka ganacsatada ka jira dee dawladda iyo maamulkeeda iyo iyo iyo iyo golayaasheeda iyo hay-adaheedana wuu ka jiraa oo bulshadaabay kamid yihiin meel kale kama aanay kama aanay imaan mahadsantahay marka waxaan qabaa Ha.
eh, inaanan in in in- inaanan la inkiri karin meesha aan joogno meesha aan joognona waa meel horey looga sii looga sii dhaqaaqayo oo looga sii looga sii soconayo waa Eh, mahadsantahay ugu haya dhaq dambeyntii Ha.
hadda dowla- xukuumadda qorshe ayay soo dejisay qorshahaas guddi baarlamaanka ayaa loo keenay qorshaha waxaa lagu magacaabaa wadatashi ballaaran oo laga sameynayo higsiga labada kun iyo lix iyo toban qorshaha golaha xukuumadda laga soo abuurgareeyay guddi baarlamaanka uu leeyahay oo gaara oo loo saaray guddoomiyaha uu saaray ayaa la keenay waxaana ku jirta in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid yihiin maamulada gobolada oo ay kamid yihiin bulshada rayidka ah ay ka wada qeybgeli doonaan hab wadatashina la sameynayo Eh, eh, meel baan doonaya inaan dhaqa- dha- dhaqaano u tilmaamo dee ma ogeyn inaan munaasab ya iyo in kaleento Eh, waxaa weeye marka koowaad dee dee dee arrin la yidhaahdo xisbi baa talada dalka haya inaanay inaanay jirin baan u malaynayaa taladu eh, qaab beeleed baa baa baa baa baa dalka lagu hayaa Eh, dadka dee dee talada haya iyo meelaha ay ka yimaadeen iyo saabahay ku yimaadeenna waa waa la ogyahay marka haddii un gaabis uu yimaado dee cidda gaabiskaas mas-uulka ka ah iyo qofka shaksiga ee mas-uulka ka ah iyo un marxaladda lagu jira weeye ma ogiyay cid hadda gaar loo tiirinayo oo la dhahayo ee hebel iyo hebel baa mas-uuliyadda iskale inaanay ina in- inay u baahan tahay baan u malaynayaa fiiro ka dheer inta uu tilmaamayo ee ugaarka maxaa maxaa ku darsanaysaa dhaqan horta hore aan soo gabagabayna qaybta ma waxaan rabaa eh, waa maxsanta qaadka usoo gogoyn waxaa weeye eh, madane faarax aad buu sharaxay waana ku qanacsana dhinac laakiin waxaan isku haynaa saddex sano maxay soomaaliya kaga dhamaatay saddex sano madaxweynihii maxaa ku dhameeyey maxaa buuqii sanadkii koowaad cunay sanadka labaad maxaa cunay kan maxaa haysta sida aan ay usabaqsanahay talada koox yar oo weliba koox yar ah baa yaa maxaan ku rahda madaxweyne ku weereegtay hadda eh, tusaale ahaan eh, madane faarax asagoo raaliga ah ra-iisul wasaarihii hore saacid buu ahaa toban wasiir asagoo ahbaa bolos fiink intuu intaa la bixiyay baa madaxtinada laga sameeyey golo wasiiroo ho- hoose oo aan go-aanka golaha bo- bolos fiinka ay go- ay go- ay go-aansamayaan al ahnadan waa la socotaa galmudug iyo doorashada ka dhacday in inta wakti ku baxay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliyeed inta habeen uu beriyey inta diyaarad uu ku tegey inta wakti ku dhameeyey madaxweynaha cusub ee soo baxay ee cabdikariim waxaan waxa marka aan dareemana waxa weeye qawda maqasho waxaan u qabane mudane faarax asoo raalli ah soomaali dagaal sokeeye soo gashay shan labaatan sane soo burburtay qabaa'ilay dowlad ku qaybsatay Eh, dowladihii waaweynaa ee masar baa ka socon waaye koox yar oo maaragtay sideetan sannadood oo jira wadi waaye war soomaaliha laga daayo kooxaysiga iyo Waa taladan mahadsantahay.
iyo kalis- kalis- kalisnimadan laga daayo waa mahadsantaha En, waxaan rabaa gabagabada su-aasha ugu dambeysaan rabnaa inaan bilowno oo ah saddex sano waa ay soo dhammaatay siday rabtaba ha ku soo dhammaatay hadda hal sanaa haray halkan sano sidee howlaha yaalana loogu qaban karaa iyadoo loo wada dhan yahay oo bulshada iyo dowladda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladduba ay iska kaashanayaan in waktigan si wada jira looga baxo iyadoo aan ama koox la isku riixin ama aan qola awoodda haysatee meeshay geeyaan ha waxba la is- si wada jira dadka qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ma uga bixi karaan sanadka soo socda sidii dowladdii bedeli lahayd dowladdan ay ku imaan lahayd shir waxaan rabaa inaan siiyo
Eh, waa mahadsantahay horta wa waxa waan qabaa waan eh, muxuu ahay waan rajo waan rajo fiicanahay yani dowladnimada soomaaliyeed talcabo inay hore usii qaado waa laga shaqeynaya waxaa laakiin taasi ay u baahan tahay in waxyaabo jira la xaliyo ayay u baahan tahay waa marka hore muxuu ah mataqaanaa hawsha laga looga gudbayo ee labada kun ee ama ah dastuurka oo dib loo hagaajiyo oo ahay axzaabtii oo la dedejiyo oo bil iyo laba gudahood lagu lagu dhamaystiro sharcigoodii lagu ansixiyo madaxweynuhu uu saxiixo waa waa lagama maarmaan waay waxaa kaloo lagama maarmaan ah talada inay ka go-do soomaalida oo airboortkaas ayaa cid walba looga yeeraa muxuu ahaa mataqaana marka hogaankiida waxaad moodaa inuu hadda faraha ka baxayo oo oy qoladaasi maaragtay internationalka iyo iyo dowla muxuu dowladaha afrikaanka iyo carabta iyo ay dhaasi gacanta isu gelay waxaan qabaa in halkaa laga soo celiyo oo muxuu ahaa mataqaana soomaalida la dhex keeno waxyaabaha oo la kasi la-aanta aan anigu tilmaamaya baa mid saddex meelooda yara ayaa laga ayuu ka muuqanaya waxaa sharci la baasgareeyey ee dowladda la kasiga dhisada rayidka lala yeeshay wuu koobnaa waa jiray laakiin aada buu u koobnaa arrinta kale oo oo muhiimka waxa weeyaan xiriirka caalamka iyo dowladda ka dhexeeyana isagana mugdigaa ku jira masalan labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii rajadayadu ay codka maraysay dowladdu ay carcarteeda qabtay laba bilyan iyo lacag ku dhadhow sideed boqol oo oo milyan ayaa la ogolaaday hal mashruuc oo weyn oo aan ka ahayn kan amniga ee amisom laga siinayo oo wadanka gudihiisa looga qabtay ma jirto dowladdu hadda waxa weeyaan kenyaanku xadkii bay derbi ka dhisayaan badii bay haystaan dowladda muxuu ahaa mataqaanaa waxaasoo dhan kama haday dadka soomaaliyeed ayaa ciidamadu mararka qaarkood aada ugu xadgudbaan lagama hadlo kalsoonidu halkaasay ku jirtaa waxa weeyaan ka shaqada loo qaadanaya waa ogtihiin oo magaaladan soomaaliya shaqa la-aan ayaa ka jirta waxyaabaha dadka rajadooda dhisaa waxa weeyaan qofku inuu waxa uu rabo u tar ku xirda burbur weyn oo dhacay wuxuu ku xiran yahay waxa weeyaan hogaanku inay la yimaadaan qaab oo muxuu ahaa muuqdo oo dadku ay arkayaan oo ninkii qofkii wax waayahay uu ku qanci karo laakiin hadda qaabka shaqada lagu bixiyo lama yaqaano qaabka waxbarashada banaanka iyo laguma yaqaano waxaa loo qaybsadaa four point five arday soomaaliyeed shaqana ma haysato muxuu ahay Waa mahadsantahay, Shirwa.
waxbarashadii banaanka ay ku aadaydana madaxdii baa ka taaban
waa mahadsantahay shirwaceen waxaan siinaynaa xildhibaan faarax xildhibaan faarax marka la yidhaahdo dowladda maxay soo qabatay wax ma qaban qofka ugu horeeyo oo eedda een, dadku ay ama sabab uga dhigaan ama farta ku fiiqaan hataa laftirkaaga hadda hal sanaa hartay isjijiid dambe ma harin halkan sano ayadoo shacabku iskaashanaya iyo dowladda sidee looga bixi karaa oo nidaamkii bedeli lahaa dowladda hadda jirtaa looga shaqayn lahaa Eh, tan eh, kuma sii dheeraanayo laakiin waxaan doonaya inaan gadaal u laabto oo saaxiibaday aan aan aan u sheego runtii dee dad qiimo bulshada bulshada agteeda kule ee ah ee in maanta loo tiiriyo dowladda soomaaliya dowladda koox u talinaysaa inay tahay runtii xaqiiqada ka fogo dowladdu hay-ade iyo waxa ay leedahay iyo iyo iyo hogaan iyo iyo wasaarada iyo iyo hay-adaha iyo leeda waana la garanayaa cidda mas-uulka ka iyo cidda joogta iyo eh, sida ay ku yimaadeen iyo siyaabaha lagu wa- wa- wadanka lagu xukumayo marka Eh, waan ka xumahay in dadka soomaaliyeed si eh, eh, aa wax magaradnimo ah inta farta loogu fiiqo waxa aanan jirin ama muuqaal dhaba aanan lahayn Eh, in waxa intay daba ordaan markii muddada ay ka dhamaatay ay ogaadaan waxay daba ordayaan waxaan jirin inay tahay oo tahay waqtiga looga luminayay marka habka dowladnimadeena iyo nidaamka maamul ee dalka uu ku socdaa waa hab waa muu- muuqaal oo la garanayo waxaa kaloo aan jeclahay inaan sheego oon saaxiibada u sheego wayna ogyihiin eh, dad badana markhaatid ay ka yihiin oo oo oo wax badan oo dalka kamid ah iyo waxyaabaha la sheegaya kamid a dowladdu maalin kastay u taagan tahay waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo ardayda aqa waxbarasho aadayo waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo shaqaalo dowladda ay qoranayso websaydyada iyo advertisementiga ayay ku wada ku wada qoran yihiin ciidan la qorayay oo boliiska ayaa ayaa ayaa ayaa boqolaal arday intay u yimaadeen oo gobolada kala duwan laga keenay ayaa ayaa la qoray horta dee wax kasta inaynu ka muujinaa inaanay wax jira haba yaraatee yar- yaraatee aanay aanay jirin ee wax kastana ay mugdi yihiin meel loo socdana aysan jirin dee inuu gaabis jiro inay tabardarro jirto in meesha kabe aan la joogin waxaas waa waa wax kale laakiin anigu waxaan qabaa dadka waxaan ahay aaminsan in waxa wanaagsan ee la qabtay muuqaalkooda aada ee, ee, ee loo muujiyo hawsha hadda taalo ee ee taalo waa hawshii lagu ballamay waa hawsha wada tashiga ah in laga wada tashado laba kun iyo lix iyo toban habka doorashada ee suuragalka ka ah dalka soomaaliya laga wada tashado xukuumadda baarlamaanka maamulada ee dad walbaa loo yeelay ee nidaam baa loo ee, ni- ni- ee, hab baa loo yeelay habkaa wada tashiga in in- in la raaco waynu ognahay duruufaha aynu soo marnay iyo duruufaha aynu ku jirnaa ee axzaab siyaasadeed ma lihin ee dadku weli ee, ee, ee, duruufo kala duwan iyo kala qoqobnaan iyo waxyaabaha ku jira waxaasoo dhan wax muddadan dhow ee lagu soo dhamayn karayo maaha dalkeennu maanta meesha aynu joognaa adduunyo badan ayaa gadaal u dhacday saddexii sane lasoo dhaafay inagu horey baynu baynu usii soconnaa laba kun iyo lix iyo tobankan waxay noqon waxaynu noqon doonaa xaalad ka hor marsan xaaladda la joogo tan dadka doonaya dadka inay ku mashquuliyaan hebel iyo hebel iyo koox hebel iyo waxaas dadka soomaaliyeedna waxaa garaadkooda wuu ka sarreeya oo waa lasoo dhaafay dalkan iyo dadkan soomaaliyeed ee soomaalida iskale ajnabina kama talin karo kooxna kama talin karto hab oo siyaasadeed oo soomaalida aan isku ogeyna wadankan laguma laguma maamuli karayo marka garaadkuna intaa wuu ka weyn yahay ee waxaan aada u radiyeynayaa marka in garaadka dadka soomaaliyeed aan sii ixtiraamno oo aynu oo aynu sii kordhino waa mahadsantahay hawshaa wada tashiga ee lagu baaqayna in loo in in, in loo dhaqaaqo haye haye dhaqane een, gabagabadii aan ku jirnaa waxay la tahay aad baa mahadsan tahay anigu falsafad iyo khudbad iyo hadalkaa ma gelayo si camali ah baan u hadlayaa oo dudulaysan hadda xaalada lagu jira baarlamanka soomaaliyeed ee sharafta leh buuqa iyo qeylada iyo mooshinka iyo madaxweyne saacad loo qaadayaa iyo wareerkaasi ha joojiyaan hala xisaabtamaan xukuumadda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliyeed ha ku ekaado ha noqdo aabo soomaaliyeed oo marjaca loo noqonayo ha ahaada nin dadka u dhexdhexeeya oon koox oday u ahayn madaxweyne soomaaliyeed oo astaan qaran ha ma- matalaya ha noqdo inaga saari karta halka sano waa dowlad soomaaliyeed waxaa ii muuqata firaaq baa ii muuqda waxaa ii muuqda faaki baa ii muuqda raiisul wasaare soomaaliyeed iyo xukuumad soomaaliyeed sidaa ii muuqda oo is- oo oo ka aamusan ra'iisul- madaxweynihii iyo baarlamanka isqaraha waa mahadsan tahay Een, aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba een, guud ahaanna intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka habaan badan aad baa u mahadsantihiin aa maadsantiin
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan barnaamijka ka qayb galay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka horena wasiir uga soo noqday dowladihii hore iyo cabduqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo xildhibaan iyo wasiir horeba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno dhegaystayaal barnaamijkan oo kalena waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka feeqdaada toddobaadka intii uu sheegay iyo inta jecelna mar kale dhegaystaanna waxa ay ka daalacan kartaa website-keena v o a somali com haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa looga diyaargaroobayaa munaasabadda xajka iyada oo xujaajtii sannadkan ay bilaabeen in ay gaadhaan magaalada maka almukarama waxaana sannadkan la filayaa in ka badan toddoba kun oo xujay ah oo soomaaliya inay ka dhoofaan dalka soomaaliya sida uu faahfaahinayo sheekh shamsudiin goobdoon oo ka mid a culimmada ku nool magaalada maka almukarama isagoo nooga warramay isaga oo ku sugan xaramka maka walaal eh, sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka eh, si fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo sidii hore eh, sanadadii hore uga wanaagsan ayay isu diyaariyeen bacsada eh, xujayda ee soomaaliyeed ee soo dhaweynaysa sanadkan Eh, sanadkan sidaanu ognahay ama ay noo sheegeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay najiib faysal carab oo ah eh, ragga bacsada xujayda soomaaliyeed u fadhiya ee dalka sacuudi carabiya wuxuu noo sheegay inay toddoba kun iyo shan boqol oo soomaali ah ay ku qoran yihiin xajka sanadkan Eh, ilaa haddana ay soo gaareen dad tiradoodu ay gaarayso laba kun iyo shan boqol boqortooyada sacuudiga ayaa wadda diyaargarow ballaadhan iyada oo guud ahaan magaalada maka isbeddel laga dareemayo walaal magaalada maka almukarama saa og tahayba eh, muddadii hadda ee lasoo dhaafay ee shanta sano ahayd waxaa aad loo bedelay habdhismihii ay ahayd magaaladu isla markaasna xaramku waxa weeye isbedel aad u weyn ayaa ku dhacay Eh, boqorkii boqor cabdallah allah u naxariistee waxa uu saxiixay mashruuc aad u weyn mashruucaas oo aad iyo aad looga bedelay waxa weyn dhismihii xaramka halkaas oo waxa weeye markii aad xaramka timaadid aad isbedel weyn dareemaysid maadaama eh, dawaafkii la weynaysiiyey guryihii u dhowaa xaramka aagis oo dhan intii la dundumiyey laga dhisay hoteello aad u casriyeysan si ay xujaydu ay ugu irtaaxaan Eh, teeda kale shawaaricda magaalada marka almukarama oran dib u habeen ayaa lagu sameeyey eh, si ay u noqoto magaalo muqadasa ama magaalo yani habdhismeedkeedu uu aada u sarreeyo xujayduna markii ay caalamka ka yimaadaan ay u dareemaan eh, yani in aysan wax dhiba aysan lana kulmin una dareemaan yani raaxo iyo inay xajkooda u guteen xujaajta ayaa sannadkan lagu qiyaasayaa in ay gaadhaan tiro badan oo malaayiin kor u dhaafaysa kuwaasi oo isugu iman doona dhulka barakaysan waxaana inta badan laga walwalaa dhinaca caafimaadka iyo ammaanka sida uu faahfaahinayo sheekh samsudiin goobdoon Eh, walaal wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya dabcan eh, xilliga xajka ah eh, waxay iska saartaa mas-uuliyad aada u weyn ayay iska saartaa eh, eh, sixada ama caafimaadka ee dadka xujayda ah iyadoo mar kastaba laga digtoonaado cudurrada ee waxa weeye ay dadka xujayda ah ee dalalkooda kala imaanayaan qof kastoo xaajiyaana waxa weeye isagoon warqad caafimaad wadan aan loo ogola inuu dalka soo galo Eh, sidaa awgeed wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya waxa ay meel kastaba ka furtay faacyo ee ambalaas ah oo markaba waxa weeye haddii xaajku meesha uu marayo uu ku kufo isla markaba waxa weeye ay dhalinyaro aada loogu tababaray arrinta iyada ah ay kasoo gaarayaan Eh, walaal xagga ammaanka ee dalka sacuudi carabiya saa og tahayba eh, xilliga xajka markii la gaaro eh, waxaa la keenaa ciidamo loo tababaray amniga iyo habsocodka ay xujayadu u soconayso ee ciidamo kala haga marka waxaan oran karnaa eh, qolyaha amniga iyaguna aada iyo aad bay u dadaalaan xilliga xajka ah Eh, si fiican bayna dowladdu waxa weye mas-uuliyadda isaga saartaa arrinta iyada ah
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijka amuuraha islaamka inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha
guud ahaan idaacaddii galabnimo intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo caawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horraysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.